saxafiyiinta reer gaana waxa ay qorshaynayaan sheekadooda baadhiseed ee weyn waxayna u shaqeeyaan the fourth state oo ah urur samafal oo ka dhisan akra kaas oo ka shaqeeya danaha dadweynaha iyo isla xisaabtanka waxaana gacan ka geysataa hay-adda warbaahinta ee galbeedka africa cofi angel waa tifatire ka tirsan the fourth state waxaan la shaqaynaa shacabka reer gaana waxaanu la shaqaynaa kuwa xogaha noo sheega marka waxaanu fiirfiirinaa xogta waxaanuna u galnaa si qoto dheer dabeedna waxaanu ku soo bandhignaa xogaha qaar la daabaco ama qaar lagu soo bandhigo baraha internetka ama kuwo muuqaallo aan ka samayno annagoo ka dhigayna barnaamijyo diyaarsan ayuu yidhi xogaha ay daabacaan waxay inta badan diiradda saaraan sheekooyinka la xidhiidha musuq maasuqa tan iyo markii la bilaabay sannadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka waxay daabaceen dhowr sheeko oo ku saabsan ka hortagga musuq maasuqa sheekooyinka ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa in bannaanka la keenay macluumaad ku saabsan mashruuca ku dhawaaqista hantida kaasoo ka mida shuruudaha looga baahan yahay in mas-uuliyiinta qabanaya xilalka dowladdu ay hantidooda ku caddeeyaan the fourth state ayaa kiis u gudbiyey guddida xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda maamulka kaas oo ku saabsan in ay baadhaan habka loo maareeyo arrintan waa kan mar kale cofi angel markii aanu sheekadaas samaynay ilaa laba boqol iyo afar iyo sagaashan ama in ka badan oo mas-uuliyiin dowladeed ah ayaa si deg deg ah u caddeeyay hantidooda run ahaantii ka hor intii aan la daabicin sheekadan hantidooda may shaacinin balse xilka ayay iska hayeen maadaama oo ay hantidooda si deg deg ah u shaaciyeen markii aan sheekadan daabacnay waxaan u malaynaynaa in ay taasi saamayn ku yeelatay waxayna fariin sax ah u dirtay mas-uuliyiinta xilka haya ayuu yidhi dadka u ololeeya la dagaalanka musuq maasuqa ayaa sheegaya in la dagaalanka musuqa ee dalka gaana in uu noqday howl adag inkasta oo uu dalku sameeyey qorshaha qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa taas oo ah siyaasad wadata qorshayaal lagula dagaalamayo wax isdabamarinta mari adah waa agaasimaha fulinta ee ghana integrity initiative the national anti-corruption action plan
qorshaha qaran ee la dagaalanka musuq maasuqu wuxuu ahaa qorshe la isugu wada tegay si loola dagaalamo musuqa hase ahaatee waxaad ogaan kartaa in ay jiraan goldaloolooyin badan oo ka dhex jira nidaamkaas oo aynan dhug u yeelanin taasina waa arrinta ka dhigaysa ka hortagga musuq maasuqa mid adag ayay tidhi guldaloolooyinka jira waxaa ka mid ah sharciyo daciif ah oo caqabad ku ah shaqada hay-adaha dawliga ah ee loo igmaday in ay baadhaan oo dacwad ku soo oogaan mas-uuliyiinta dowladda ee musuqa ku kaca kooxaha bulshada rayidka ah sida xarunta horumarinta dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo c d d ayaa buuxinaya guldaloolooyinka jira sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ururku wuxuu bilaabay mashruuca korjoogtaynta musuq maasuqa isaga oo isku dayaya in uu yareeyo musuqa xafiisyada iyada oo loo marayo in la helo daahfurnaan koojo bumbuni asante waa agaasimaha qaabilsan ololaha iyo siyaasadda ee c d d waxaan awoodnaa in aan samayno baadhitaano rasmi ah waxaan haynaa saxafiyiin dhab ah oo baadhitaan samayn kara oo qayb ka ah kooxda kuwaas oo sameeya baadhitaano iyaga u gaar ah sidoo kale waxaan isku daynaa in aan dabagalno kiisaska socda ama kiisaska aan dareemayno in daaqadda laga tuuray oo loo malaynayo in la ilaabay oo u baahan in dib loo soo nooleeyo ayuu yidhi firfircoonida xarunta c d d ee toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxay u muuqataa in ay natiijooyin ka soo baxayaan waa kan mar kale koojo bumbuni asante annagu ujeeddada aan ka leenahay sida aan sheegnay ma rabno in arrinta musuq maasuqa la hilmaamo ama ay noqoto mid xilliyo gaar ah ku kooban waxaan rabnay oo keliya in aan maskaxda ku hayno muwaadiniinta inaan u baahannahay in aan dagaalka sii wadno iyaguna waa inay ku biiraan dagaalka sababtoo ah waxaan dareensannahay in musuq maasuqu uu caadi noqday dadkuna ay sidaas iska dareemayaan waxaa marar badan ku jira maanka shacabka in ay taageersan yihiin shaqada ay ururada bulshada rayidku ka qabanayaan musuqa mary awelene adah oo ah agaasimaha fulinta ee integrity initiative ayaa sheegaysaa both as anti-corruption and governance experts and think tanks. A lot of haddii aanu nahay khubarada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamulka iyo weliba hay-adaha cilmi baadhistuba howlo badan ayaa la qabtay waxaanuna keennay caddaymo cilmi baadhis ku dhisan oo muujinaya in musuqmaasuqu yahay arrin taagan si aan ula dagaalannona waxa aan u baahan nahay dadaal weyn ayay tidhi sida ay sheegayso hay-adda transparent international dadaalada ay gaana kula dagaalamayso musuqu waxay ahaayeen kuwo fadhiid ah afartii sano ee lasoo dhaafay halbeegga cabirka musuqa waxa ay gaana keentay dhibcaha zero oo ah halka ugu hoosaysa muddo afar sano oo xidhiidh ah iyada oo aan wax horumar ah samaynin xagga kala horeynta dalalkana waxay ku jirtaa kaalinta toddobaatanaad ee boqol iyo siddeetanka dal ee caalamka ee sahanka laga sameeyey